sidida maamulka koonfur galbeed soomaaliya sultaanka gobolka suldaan ibraahim suldaan cali suldaan xaaji cabdalla dadweynaha meesha ka soo qayb galay dhammaantiin waa idin salaamaya waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ku hadlaya magaca bulshada ururada bulshada rayadka iyo kuwa samafalka waxaan soo dhoweynaynaa madaxweynaha iyo maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waa maamulkii ugu horreysay oo ay dhiseen bulshada ku dhaqan saddexdan gobol gaar ahaan xooga waxaa lahaa bulshada rayadka ah waxaana farxad loo ah madaxweynaha iyo wasiiradiisa iyo salaadiinta dhisay maamulkan iyo ergadii dhistay dhammaanteed inay ka koobnaayeen bulshada rayadka ah taasoo ah oo ka muuqanaysa baahida bulshada rayadka ee saddexdan gobol degan ay u qabeen maamul wanaag mudan madaxweyne waxaan kaa filaynaa maamul wanaag cadaalad sinaan iyo iyo horumar iyo barwaaqo iyo wax kasta oo ummaddan ay rabaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu